wasaaradda maaliyadda ee dowladda jubbaland iyo maamulka degmada kismaayo ayaa magaalada kismaayo ku qabtay kulan muhiim ah oo looga hadlayay canshuuraha guryaha kulankan ayaa ujeedkiisu ahaa in la xoojiyo wacyigelinta bulshada ee ku saabsan waajibaadka canshuur bixinta gaar ahaan milkiilayaasha guryaha si loo helo dakhli lagu hormariyo adeegyada bulshada iyo kaabayaasha dhaqaalaha ee magaaladaasi cumar cabdulaahi faraweyne guddoomiyaha magaalada kismaayo ayaa ugu horeyn shirkan ka hadlay waxaanuu ka warbixiyey waxyaabaha muhiimka ay u tahay canshuuruhu shirkeennan maanta waxaa ujeedkiisu yahay inaynu daafurno canshuurihii guryaha ama barobakistakis ee sanadlaha maanta waxaan rabnaa haddii alla idmo in la bilaabo canshuurtii labada kun labaatan iyo shan ee guryaha waxaan rabaa bulshada reer kismaayood inaan ku wargeliyo canshuurtii sanadlaha ah inay bilaabanayso koob iyo labaatanka bisha oo maalinta sabtida ah dadka canshuurta laga qaado muwaadiniintuna ay canshuurta bixiyaan waxaan uga mahad celinayaa shacabka reer kismaayood sida ay canshuur bixiyaasha u yihiin ugalana shaqeeyaan amniga iyo horumarka canshuurtu waa tiirka ka mid ah tiirarka dowladnimada dhanka kale guddoomiyaha kismaayo ayaa ka warbixiyey canshuuraha ay qaadaan iyo howlaha muhiimka ah ee laga qabanayo magaalada kismaayo ee caasimadda kumeel gaarka u ah maamulka jubbaland waxaan rabaa marka inaan saddex qaybood baa canshuurta loo kala qaadayaa waxaa laga yaabaa dadka in badan inaysan war ka hayn ama ay tiraado canshuurta la qaadaa waa qaali canshuurta ganacsiga ee guryaha ganacsiga eed ah waxaa laga qaadaa boqol iyo labaatan dollar lama ogola boqol iyo labaatan iyo kow in la qaado lamana ogola boqol iyo toban iyo sagaal in la qaado tareefada jaan go-an yaa lagu qaadaya canshuurta ganacsiga oo aan eeda ahayn waxaa laga qaadayaa gurigii waxaa laga qaadayaa boqol dollar sagaashan iyo sagaal lama qaadi karo boqol iyo kowan lama qaadi karo mis waxa weye waxaas u qoran oo dowladdu jaan goysay oo tareefadaa baa la qaadaya qofkan laguma dulminayo guryaha dhagaxa oo deegaankahi waa conton dollar guryaha cariishyada iyo dacweynayaashana waa labaatan doolar cashuurtaas waa sanad leh sanad labaiyo toban bilood ka kooban yaa intaas yaa intaa la qaadaya intaa yartaayood qaadid yaa dowladnimo lagaga shaqaynaya canshuuraha guryaha ayaa ka mid ah qaybaha canshuuraha ee ay qaadaan dowladuhu waxaana uu ka mid yahay nidaamyada maaliyadeed ee hormuudka u ah howlaha ay dowladaha hoose ka qabtaan degmooyinka ay maamulaan